howlgalkan lagu ciribtirayo maandooriyaha xashiishka ayaa si xoogan waxa ugu socdaa howdka u dhexeeya magaalooyinka marka janaale iyo shalambood ee gobolka shabeellada hoose taliyaha saldhigga booliiska degmada marko dhame maxamed cabdalla iyo taliyaha nabad sugidda degmada marko maxamed sheekh xasan ayaa ka hadlay ujeedooyinka howlgalkani waxaan ku guda jirnaa shaqooyinkii burburinta ahaa oo xashiishka dadka beeraleyda oo xashiishka beeraya waxaan ugu digaynaa beerahan ay ku beerayaan xashiishka inay naga fogeeyaan nin allaala ninkii lagu arkana awaamiiraa ka baxday maxkamadaa horgeenaynaa nimankan oo bilibiliga keenaya magaalada xashiishka waxyaalaha maanka dooriya agagaarka degmada marka iyo daafaheeda cid allaale ciddii lagu arko maxkamadaa la tiigsanaynaa shuruucda wadanka u taalan khasiinaynaa hadduu ilaah yidhaahdo ka maamul ahaan waxaan ballanqaadaynaa shacabkeena inay si nabada ku joogaan deegaankooda ku raaxaystaan waxyaalaha maanka dooriyeen aan ka nadiifino si nabad leh bulshada ammaankeedana aan nabad ku sugno gudoomiya waa marka sidaa bixis waaye warka waa dhan yahay saddex geed xashiish meel ku taal weligay ma arkin shala ka hor kow labo saddex geed xashiish meel ay ku taal shala ka hor ma arkin waxaa kalaan ku daraa sidaas gudoomiyaha sheegay dadka farmashiyaal kale oo biliga gado iyo kaniinaha karaam doolka xaaraanu nagaya gub haddii lamaan lagaa gubaa yaan lagu arkin dukaanka kow midda kale dadka xashiishka inta beeraha ka jaray oo magaalada guryaha ku keedsado oo guriga u ijaartay guryihiina kala baxa calaqla kariyo biligbiliga karaama doolka xashiishka beeraha laga shafaayo meesha la geenaayo gudoomiyaha degmada marko cusmaan muuse ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka go-an tahay ciribtirka maandooriyaha in waxaan la sii waayey haddii la sii weyn ay soo baxayaan waxaan sameynay haamahan aan ujeediin oo maxaa lahaya oo buufiskaan soo qaadanay waxaa keena suntii oo dili laheed suntii cooska loogu talgalay oo maxaa lahaa dili laheed aan keena suntaasaan ku buufinayna hadduu ilaah yidhaaho dadka walaalaheena oo oo waxaan ka toobiyo oo xogtaan na siiyey in la buufiyo na siiyeen ayaan aadan umaasi yihiin waxaan arnaa qof walba soomaali oo deegaankan ku nool ama degmadan ku nool oo maanta waxaan samey jiri waxaan leenahay walaalaha baashaan waa laga daba imaaday raalnaq aan ku leenahay haddaad dembi gashan gacmahan kaa soo qabaheena haddaad istaag samaysan gacmaha lagaa soo qabanaa maxkamadaa lagu geynaa laakiin annaga alxamdulillah ilaaha noo fuudeey eegaa maxaa leeyahay qaar ka mid ahoo oo walaalaheena waxayna siiyeen in maxaa leeyahay geedahan ay ku dhimanaya oo keliya maxaa leeyahay in la buufiyo buufiskiina oo wadnaa si kastaba haatee howlgalkan lagula dagaalamaya maandooriyaha ayaa muddooyinkan dambe waxa uu ka socdaa deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose